Daahfurka nidaamka baasaboorka degdega ee CBIS Soomaaliya Instant Payment System ayaa adeegsi weyn u fududayn doona habka baasaboorka gudaha dalka wuxuuna abuuri doonaa iska hirnaan guud oo dhexeeya bangiyada, hay'adaha maaliyadeed iyo shirkadaha ku shaqeeya adeeg biyowga beesada. munaasabada iyo waliba gobolo ku haya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare wasiiro xildhibaano aqoonyaha madaxda bangiyada dalka ku jiran iyo khubaro arrimaha dhaqaalaha cabdulaahi biixi xuseen maareeyaha nidaamka soomaaliya payment system iyo faahfaahin ku biiye faa'iidooyinka uu isleeyay nidaamka umbeesa biyowga degdega marka aan ka bilaabo horta caqabada keentay ama baahida keentay nidaamkan in la curiyo waxaa aan ka warhaynaa in sectorka guud ahaan bangiyada mobile money operatorska walletiska dhammaantood in ay isku xirnayn oo hadda waxaa jira nidaamyo la dhaho closed loop systems problemska instant paymentska ay xaliyaan oo ay ka mid tahay degdeg ahaanshaha ay ka mid tahay isku xirnaanshaha midda la xiriirta degdeg ahaanshaha already xalkaas waa haynaa oo waxaan ka warhaynaa marka aan rabno bangiga gudihiisa ama adeega gudihiisa in wax la iskugu diro instant uu yahay laakiin waxaan instant ahayn ama aan jirinba in si toos ah iskugu diri karaan bangiyo kala duwan ama adeeg bixiyaal maaliyadeed oo kala duwan marka fragmentationka guud ee ka jira suuqa waa caqabada koowaad ee keentay in adeegan la hirgeliyo haddaba adeegan cusub wuxuu soo kordhinaya adeegan wuxuu xalinayaa problemka koowaad ee aan ka hadalnay ee ah isku xirnaansho la-aanta adeegyada talabaad wuxuu xalinayaa arinta maaragtay degdeg ahaanshiyaha lacag bixinta gudoomiyaha bangiga dhexe soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdullah ayaa sheegay inti nidaamka usoo fududaay doono beesabiyowka waana xoojiyi doono hufnaanta iyo kalsoonida maaliyadeed ee dalka waxaan uun rabaa inaan u hambalyeeyo bahda bangiyada iyo shacabka soomaaliyeed dhammaan cid kasta uu faa'iido u yahay barnaamijkan sibs loogu magac daray oo maanta halkan aynu u wanqalayno laakiin waxaan rabaa inaan bogaadiyo doorka ay ka qaateen private sectorku oo runtii si dhow ula shaqeeya bangiga dhexe in caqabadan isku xidhka lacagaha ama wax lagu kala iibsado ama la isu diro lagaga bixi karo iskaashi cabdikafaara cilmi xange wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa bogaaday hirgelinta nidaamkan oo kor un qaado dhaqaalaha dalku sooneh kabaaqi intii lagu faa'iidaysadaa sharaf bay ii tahay anigoo wasaaradda maaliyadda matalaya iyo guud ahaan anagoo dhan inaan munaasabadan aan maanta prime ministerku inagala soo qaybgalay aan isugu hambalyeeyno guud ahaan soomaalida si gaarana aan ugu hambalyeeyo bangiyada ganacsiga bangiyada brifadka ah iyo bangiga dhexe ee xukuumadda arintan hortabinta leh ee mailstoneka ah ee maanta la gaaray waxaan idin leeyahay horta marka hore hambaliyo waxaan runtii marka codsanaya codeerna ku leeyahay in barnaamijkan laga faa'iidaysto oo ganacsatadu ka faa'iidaystaan muwaadinku ka faa'iidaysto halkaa laga sii wado uga dambeyntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare iyo munaasabada ka sheegay intii nidaamkan cusub uusoo muhiimaya horumarinta maaliyadda iska hirnaanta bangiyada iyo kubcinta dhaqaalaha soomaaliya maanta waxaan halkan u fadhinaa inaan daahfurno nidaamkan cusub oo maareeyaha shirkadani uu si inoogu dhigdhigay faa'iidooyinka ay ka helayaan guud ahaan adeegsadayaashu noocay doonaanba ha noqdaan ama shacabka ha noqdaan ama businesska ha noqdaano ama dowladda hay-adaha dowladda ha noqdaan intaba adeegan runtii wuxuu suurto gelinayaa in lacagaha si fudud la isugu diri karo ama wax lagu kala iibsan karo iyada oo la isticmaalayo telefoonka gacanta adeegan casriga ah oo ay sida aad haddaba idinkuba carab ku dhufteen kasoo wada shaqeeyeen bangiga dhexe iyo bangiyada gaarka loo leeyahay wuxuu astaan u yahay horumarka la samayn karo ama lagu samayn karo dibudhiska kaabayaasha maaliyadda marka ay iskaashadaan dowladda iyo ganacsatadu waxaan rajaynayaa inuusan adeegan ku koobnaan xuduudaheenna oo keliya oo uu door weyn ka qaato isku xirka bangiyadeenna aan inagu leenahay iyo kuwa suuqa suuqyada mandiqadda oo ay ugu horeeyaan bariga bulshada afrika ee aan ku biirnay